madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa maanta shirkooda waxa uga furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa diiradda lagu saaray shirka baydhabo uga furmay madaxda maamul goboleedyada sidii iskaashi uu u dhex mari lahaa maamul goboleedyada dalka ka jira iyo sidii ay aragti midaysan u yeelan lahaayeen madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa sheegay madaxda maamul goboleedyada inay yihiin kuwa og xaaladda dhabta ee ka jirta dalka islamarkaana ay ku sugan yihiin goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin dadkii tuulooyinka deganaana waxay ku khasbeen inay ka guuraan deegaanada ay qaxaan qof walba gurigiisa isagoo shay ka qaadan yaa gurigiisiiya ugu soo galeen oo ilmihii oo qaaban buu tu tunka soo saaray oy markaas soo gaareen xageen tagnaana loogu dhow oo hadda buuliguduud lix boqol oo qoys in ka badan maanta ay joogaan oo noocaa loo soo dejiyay inaan meel intaan dejina la quudiyo oo la dejiyaay macno uma samaynayso sababtoo qofku baradiisii iyo beertiisii hadduu ka soo baxay gurigiisiina uu ka soo baxay mihiina uu tunka ku wato way adag tahay inaad kaneeco iyo gaajo iyo dhaxan iyo roob ka badbaadiso waxaa xala marka qofka gurigiisa in lagu badbaadiyo dadka noocaas ee dhibaatadaa ku haya laga qaado madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa madasha kulanka ka sheegay inay ka tashanayaan aayaha iyo horumarka maamul goboleedyada dalka go-aano cadcadna uu kasoo bixi doono shirkooda waxyaabaha aan ka hadlayno awoodaysi dimuqrasiyad federalism nooc dowladnimo sidee ah dastuur noocee ah waxaasoo dhali waxay muhiim u yihiin wax wanaagsan inay naga dhexlaan jiilasha soo socda kulanka madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa kusoo beegmayay xilii madaxda dalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ay ku kala aragti duwan yihiin khilaafka dowladaha khaliijka iyadoo madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan inay taageersan yihiin dowladda imaaraadka halka dowladda federaalkana ay horey u shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka khaliijka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo